casharka laba iyo tobanaad wacdiga boqortooyada sidee buu u abaabulan yahay intuunan ciise dhiman wuxuu yidhi injiilkan boqortooyada warka wanaagsan ayaa dunidoo dhan lagu wacdihi doonaa inuu marag u noqdo qurumahoo dhan dabadeedna ugu dambaysta ayaa iimaan doonta mateyus labaatan iyo afar afar iyo toban laakiin sidee baa xowshan wacdiga oo calaamiga ah loo qaban doonaa hawshan waxaa la fulin kara markii la raaco habku ciise ina baray dunida markuu joogay dadka waxaan ugu tagnaa guryahooda ciise xertiisa wuxuu baray inay warka wanaagsan guri ila guri ku wacdiyaan wacdiyayaashaas wakhtigii ciise waxaa loo dhiibay degaan gooni ah ay ka wacdiyaan sidoo kale maanta hawsheenna wacdiga si fiican bay u habaysan tahay oo kiniisad walba waxaa la siiyey agagaar ay ka shaqeeyaan taani waxay nagu caawisaa inaan fulinno amarkii ciise oo ahaa inaannu dadka wacdinno aanuna markhaati u furno faliimaha rasuullada toban afartan iyo laba waxaan ku dadaalna inaan dadka gaarno meeshii laga heli karaba ciise baa matal inoo noqday markuu dadka ku wacdin jiray meelaha bannaanka ah sida xeebta ama ceelka oo kale sidoo kale innagana markaan awoodno baan dadka kala hadalna kitaabka waxaan dadka la hadalna markaan joogno waddooyinka beeraha meelaha ganacsiga ama teleefonkan kala xidhiirna markaan helno fursad fiican ehelkeenna deriskeenna kuwaa nala shaqeeya iyo kuwa iskuulka nala dhigtaba waan u markhaati furnaa waxyaalahan abaadood waxaa suuro galay inay malaayiin qof maqlaan warka wanaagsan oo badbaadada iishacya konton iyo laba toddoba ma ka fikiri karta qof aad la wadaagi lahayd warka wanaagsan ee boqortooyada ilaahi iyo warkaas mustaqbalkooda wuxuu u tari doono farintan raajada leh dadka ha ka khadin sida ugu dhaqsaha badan ula wadaag su-aalaha soo koobidda warkee wanaagsan baa waajib ah in la wacdiyo markhaatiyaashiihoba sidee bay u daydaan xabku ciise u wacdin jiray sii ogaansho qofka baibalka ku baro weyddiso inuu ku tuso sidaas si ixtiraam leh qof aad taqaanid ula wadaagi kartid tacliin aad kitaabka ka baratay